Maamulka deegaanka Awdheeliya si rasmi ah gabagabeeyey ololaha la koofuraaye wadada cusub oo Iskahiraasa Awdheeli iyo tuulooyinka hoos Kahoyanga wadadan cusub iyo waliba ay kamid tahay dadaalada horumarineed oo kor lanka qaadaya isku socodka baabuurta iyo bulshada wadadan oo ololaha furoosheya ku qaybgalaya maamulka deegaanka bulshada qaybasha shildhibanga si meelalan ku saara caqabado ka jira oo ka eedan isku socodka baabuurta iyo dadka gudoomiyaha deegaanka Awdheeli Ibraahim Maxamed Nuur Ibraahim Karlaaye iyo bulshada ku mahadnaqay siyoonaska kaaladenga bulshada ku nool ee magaalada Awdheeli ee gobolka Baya iyo maamulka ridan furowka wadada cusub wadadan qadargaasa oo Awdheeli ha ka bilowdaas ilaa Iwardil latiyo oo 6 kilomitir ah wali iska kaashanay maamulka iyo bulshada ee deegaanka oo iskaashadaan wadadaas oo maana sadhir ahaan sheegaysa kilomitir dhuleeya arday wadada arday hood oo mana arday jafe wahayti wadadaas arday ya isu kaashini wali ilaahaynin suurta geliyay wadadii mana arday un habilaawn awdiin haka bilaawn intii mana arday geeka waana si qurux badan oo nabadan gabagabawta guulaas mayba ardayni ilaahay subxaana wa tacaala nin suurta geli marka wali mar koowaad i mar lamaad ba arday inta mahadnaq iyo bagaadihan ka jeediyey bulshada awdiinla oo mar kasta maana arday waxyaabaha oo arday maangalka ah ma dhaxalgalka ah ka maamul ahaan haddii un hanjeedin arday mar walba nii garab surmaasa eedan mahasantin waliba arday suubsateen wadankin suubsateen wali suubsateen maana arday dadkin iyo dalkin yan edeegden idkala goonaysin in shaqaytan mala mun iyo sidsin amal wadadan ku hanayti saas daraadee meelimadii hore jidkahay yaggoti wali laka maarmo ah inaynu waddo suban kala binayn marka ilaahay fadlishay ku guulaysini guulwiinganeengata wal insha allahu kala abaqtira hordhe magna manaha haddii jaayata iyo haddii farsamooyinka laingle maalmaha dareeran wadadan oo manaha nocgaya hataleetan lahayni habandhi ka doon biidni illaahi tacaala wadadan cusub oo dibalan furaayaya halbowlan ee na socdowka bulshada iyo baabuurta islamarkaana qaybweyn ku qaadayta horumarinta maamulka ee awdiinla tilaabadan iyo weliba qayb ku eta mashaariicda horumarineed ee ku dareera deegaanka